cabdiraxmaan xuseen cadow oo ka mid ah siyaasiyiinta kasoo jeeda gobolka hiiraan ayaa sheegay in tallaabada ay dhowaan qaaday dowladda federaalk oo ay kula wareegtay maleeshiyaadka macawisleyda gobolka hiiraan aanay xal u noqon doonin mushkiladda ragaadisay beledweyne wuxuu sheegay inuu hadda ka cabsi qabo in xaalad ka darantii hore ay martigeliso magaalada beledweyne mushkiladuna tahay maamulada isdiidan ee halkaasi ka jira marka waxaan islahay waxaa ku xigi kara waa middan sheegayo oo ah loo baahan yahay qorshe dowladeed inuu halkaas ka dhaco arrintu inaysan noqon shakhsiyaad maaragtay hogaaminayey maamul goboleedyado dowladda federaalka aysan aqoonsan arrintu qadiyaddu isbaaro maahan isbaaradu maamul xumada meesha ka jirta keentay yacni mana ahan mid hadda gobolka hiiraan keliya u ah shabeellada dhexe ka jirta ii sheegtay magaalada muqdisho hadda xaafado ka miday ka jirta marka isbaarooyinkaas guud ahaan dalkao dhan ummadda shacabka waa lagu dhibaa laakiin halkan waxaa u dheeraa maamul xumo isdiidanaan baa jirtay waxaan ka baqayaa in guusha weynu hadda la gaaray oo maalmahan beledweyne iyo guudahaan soomaaliya laga hadal haayo waxaan u malaynaa dowladda federaalka inay ku guulaysan weyso oo maaragtay ay dhayalsato taasuna wixii wax ka daran ay yimaadeen dibna laysku aamini waayo maalmihii lasoo dhaafay gobolka hiiraan waxaa ku sugnaa taliyaha militariga iyo sirdoonka ee dowladda federaalka kuwaasoo waday abaabul ay ku doonayaan inay kula wareegaan maleeshiyaadka macawisleyda ee isbaarooyinka badan u yaalaan gobolkaas si ay ugu adeegsadaan dagaalka ka dhanka ah ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab maadaama dowladdu aanay ciidan awood la haysan macawisleyda horey loo abaabulana ay danahooda raacdeen